aada umahadsantahay cabdifataax macalin nuur qays gudoomiyaha ururka cilmibaareyaasha soomaaliyeed waxaad ka mid tahay dadka cilmibaarista sameeya ee wadanka ku nool ma samaysan weli cilmibaaris la xiriirta kaalinta nabadeynta ee dalka ee warbaahintu qaadato
sacuud aad ayaa umahadsan tahay dabcan intii aan ku jiri jirnay raseejada aan ka samayno arrimaha bulshada arrimaha la xiriira saxaafadda ama haddii ahaan laheeday mediaha caadiga ah ama haddii ahaan laheed waxyaabahan social media loo yaqaano dhowr daraasad ayaan ka samaynay inkastoo aanan si toos ah nabadda aanan uga hadlin laakiin ay hadda qorshaha inoogu jirto laakiin waxaa jirta daraasad aan haddii aan ka samayn soomaaliya idaacadaha hadda oo laba idaacad waxaa jirta oo aan local ahayn oo international ah sida b b c iyo v o a oo aan comparison ku samayno bal dadka iyo siday u dhegeystaan iyo waxyaabaha programmada ay kaadaan iyo wax la xiriiro sidoo kale waxaan diraasada ka samaynay social mediaha iyo saameynta uu ku leeyahay haddii aan lahayd siyaasadda iyo maxaan lahaa waxbarashada ardayda dugsiga sare oo imtixaanadooda iyo wax la xiriiro hadda arrintan la xiriirto in nabadda iyo social mediaha ama mediaha guud ahaan qorshaha ayay noogu jirtaa maadaama anahaas kalaan hore uga soo hadalay laakiin aqoonteyda guud ama fahamka aan ka haysto saxaafadda iyo nabadda dabcan sidoo hadda agaasimahaba uu ka dhawaajiyey saxaafadda waa midi laba af leh dhinac kastana loo adeegsan karo haddii larabo ummadda in lagu kiciyana lagu kicin karo haddii larabo in lagu dejiyan lagu dejin karo waxaa jira barnaamijyo aan soo joogo oo aan dhihi karno nabadda waa qeybay ka qaateen oo ama ruwaayado laga yaabo dad badan oo markaas xiliyo hore idaacadaha gaarka magaalada ku yaala ka bixi jiray waxaa xasuustaa ruwaayad la dhihi jiray maliibaanayaasha lagu liibaanay oo aan aaminsanahay inay qayb ahaan ay qayb ka aheyd nabaddii iyo in hogaamiye kooxeedadii wadanka ay farahooda ka baxdo marka kuley soomaaliya hadda waxay kaga baahi badan tahay maleh weriye dalkiisa iyo dadkiisa uu istaago nabadda ka hadlo waxaa arkayay weriyaal qaarkood oo dad tabaaleysan ama dad dhibaataysan markii ay soo sheegaan dadka la gargaaro wax loo qabto taasna waxay ku imaanta saxaafadda oo dhinaca humanitarian ka qayb qaadanayso dabcan dhinaca nabaddana inay ayaga ay haddii ay loo waayo xataa waxaan ognaha dowladda haddii ay isku daydo inay saxaafadda ama si un u caburiso inay mar walba saxaafadda ay ka guulaysato dowladaha markay isku dayaan inay ay saxaafadda caburiyaan marka kuley weriyaha mitirkiisa iyo saxaafaddani waxaa saaran mas-uuliyad oo dalka iyo dadka ka saaran boqolkiiba boqol mudan dhahayo waa wada sariim oo ayagana waxbaa ka qaldami karo maadaama ay duruufo adag iyo dhaqaale yare iyo tababar la-aan ay ku shaqaynayaan haddana laakiin si guud isi gaara waxaan isleeyahay saxaafadda soomaaliya nabadda waddanka hadda yar ee ka jirto iyo dhaqdhaqaaq ka jiro qayb ayay ka yihiin mararka qaarkood waxaa laga yaabaa cabsi laga cabsanayo in tviyada iyo raadiyaasha ay arrintan soo tabiyaan in ay dowladdii ama cid kale oo wax samayn laheeda cabsi ay saxaafadda ka cabsanayso inay nabadda xaggeeda ay u hiliyaan marka waa bogaadina maanta waa maalinta caalamiga ah ee kow iyo labaatanka sebtembar adduunyada u aqoonsatay maalinta nabadda waxaan bogaadinaa si gaare bahdiina oo dumarka soomaaliyeed ee u istaagay inay saxaafadda howsha a haysaan waxaan idinkugu hambaliyeynaa inaad nabaddana aad qayb ka naqataan si lamid ah haddii marka qofka uu istaago dhinaca kastona waa loo adeegsan karaa marka intaasaan aan kusoo koobi lahaa waa kugu soo wareejiyey
aada umahadsantahay doctore professor ibyan kusoo laabanayna professor mana maqashaa
dabcan codkaaga aad buu isoo gaarayaa aada umahadsan tahay khadkana aad buu iskaga xun yahay
su-aashan ku weydiinaya waxay tahay waxaad ka mid tahay shakhsiyaadka nabadda u ololeeya sidee bulshada nabadda u ilaashin karaan
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wala aalihi wasaxbi wasalam waxaan filayaa codkayga in si fiican loo maqlayo nabadda cid kastaa u baahan oo mujtamac kastaa wuxuu ku naaloodaa ama uu ku horumaraa waxa weeyaan waa nabadda nabadda mujtamaca siday ku ilaashan karaanna waa ay fara badan tahay waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo mas-uuliyad in la iska saara dhammaan dadku inay iska saaraan mas-uuliyad in nabadda ay ilaashadaan sidoo kale waxaa kamid ah mujtamaca maanta hadda anaga soomaaliya oo kale markaan kasoo qaadno soomaaliya dhibaatooyinkeeda iska batay muddo soddon sano iyo ka badan ayaa nabadgelyada meel loo raadiya aan la aqoon waaye ayadoo iska cad in nabadgelyadu ee shaksiga ay maarata ugu muhiimsan tahay yani qofka nabadgelyada caamka ah marka taa beddelkeeda soomaaliya waxyaabaha aan maaragtay nabadda aynu ku horumari karno waxaa ka mid ah midda shaksiga inaan ka horumarino midda caamka ah aada u mahadsan tahay professor ibi cabdifitaax macalnuur qays ayaan kusoo laabanayaa waxaad xog ogaal u tahay xaalka warbaahinta soomaaliya ay ku shaqeeyaan ma isleedahay maadaama xarumo gaar loo leeyahay u badan yihiin warbaahinta soomaalida nabadda inay ka shaqeeyaan taas ayaa caqabad ku noqon kartaa
dabcan nabadda haddee cid walba horta u baahan sidaan hore u sheegnayba isma lihi warbaahin maanta gaara ayaa jiri kartaa oo oo diidan amaba qofka iskale ama mas-uulka amaba madaxdaba ay diidi karaan in warbaahinta ama wariyaasha ay ka shaqeeyaan nabadda ay ka hor istaagi karaan mararka qaar dana shaksiya way jiri karaan oo laga yaabo qofka warbaahintaas iskale inuu si ka duwan sidii warbaahinta loogu talagalay inuu u isticmaalo waa laga yaabaa laakiin inta badan caqabad saas u weyn oo warbaahinta kasoo wajihi kara inay amaba wariyaashaba kasoo wajihi kara inay nabadda ka shaqeeyaan ma jirto waxaa laga yaabaa laakiin nabadda marka laga hadlaayo soomaaliya oo kale laba dhinaca is haysata waa dowladdii iyo al-shabaab ayaa is haysta waxaa laga yaabaa mararka qaar in targetka oo keliya la helo ama dadka la helayo inay dooda ka qayb galaan amaba in barnaamijyada nabadda looga hadlayo in dowladda oo keliya la helo laakiin dhanka kale aan aan aan la helin oo laga yaabo waxa la xiriira nabadda in iyagu ay aad u dhibsanayaan amaba aysan mar walba ka hadlin mawaadiic waxaas la xiriira laakiin weriyaasha soomaalida kuwa sida gaarka ah saxaafadda u bartay ama aqoon ahaan u aaminsan ee bartay jaamacad uga soo baxay oo ama muddoba kusoo shaqeeyey way aaminsan yihiin muddona way ka shaqaynayeen in nabadda loo ololeeyo oo laga shaqeeyo oo warbaahinta ay inta badan target ka saarta si gaarana mas-uuliyad nooga saaran dadka warbaahinta ah sababtoo ah aniga haddii aan maanta telefishon joogo ama madaxaan ka ahay waxyaabaha ugu badan oo aan ilaalinaya waxay tahay wararka markay yimaadaan ama soo dhacaan warkan saameyn intee leeg ayuu bulshadu ku yeelan karaa dhibaato intee leeg ayuu keeni karaa marka ay tiftirka iyo madaxa wararka iyo agaasimaha ay ka showrayaan siday socaad ba ogtahayba kadibaa warkaas la sii daaya laakiin haddii warka tusaale uu feedbackiisa uu xun yahay ama dhibaato kale uu abuuri karo waa waa waa waa waa joojinaa laakiin wax la xiriira nabadda oo markaas warbaahinta xataa laga yaabin laga yaabo inaysan wax naafica ugu jirin xataa waxaan isku daynaa inaan inaan inaan sii dayno oo baahino mana jirto xaqiiqdii aan isleeyahay qof milkiile ah ama qof warbaahinta iskale ama madaxda dadka ah wariyaasha way ka hor istaagi karaan in ay u ololeeyaan nabadda amaba ay ka shaqeeyaan amaba ay gudbiyaanba fariimo nabadeed sababtoo ah qofka stationka iskale weriyaha kulli iyagaa nabad u baahan iyagaan uga baahi badan dadka kale oo caadiga ah sababta bulshada kale waxaa laga yaabaa magaalada meeshay rabaan ay hadda ku noolaadaan meeshay rabaan ay tegi karaan laakiin qofka weriyaha waxaa laga yaabaa meelo koo kooban oo dowladdu ay joogto oo keliya inuu inuu maaragtay isku ilaaliyo uu joogo taas maxaa keenaysa nabad darada keenaysa marka haddii uusan nabaddii asaga ka shaqaynin sidii loo heli lahaa oo uu caqabad kala keeno waxaan isleeyahay waa waa waa waa dhibaato warbaahinta soomaalidana waxaan rajaynayaa in dooda noocan oo kale ay ballaarato oo qeybaha kala duwan warbaahinta ay madaxdooda amaba tiftiriyaashooda ay saan oo kale inta isugu yimaadaan zoomkan oo kale inta isugu yimaadaan meetingkan oo kale in ay ka wada hadlaan war nabadda ma ka shaqaynaa maxaa barnaamijyo nabad ah ka baxa muhiim ku tahay nabaddii in la yidhaahdo markaas waxaan isleeyahay aragtiyo badan oo muhiimana waa la iswadaarsan karaa waa mahadsantihin
aada umaasan tahay agaasmi cabdifitaax markaan waxaan siinayaa gabagabadii aan ku dhownahay doctor shaafici maxamed shariif doctore taladaada ku aadan warbaahinta iyo maalintan caalamiga ah ee loo asteeyey nabadda
sucaad markale aada umaasan tahay adiga iyo saaxiibada meesha ku jiro dabcan agaasimahana sida hadda uu sheegay saxafiyiinta iyo ayaga ugu baaha marka laga soo tago in ay saxaafadda ay ka hadlaayaan waa mida koowaad marka hadda qofka weliba tvga uu ka hadlaayo laga yaabo wejigiisa in si fudud lagu aqoonsan karo waxaan ognahay inta ay hadda soomaaliya aan joognay dagaaladii wixii ugu dambeeyey tobankii sano adduunyada soomaaliya saxaafiyiintu waxay uga jiraan wadamada adduunka ugu khatarta badan leh haddaysan bay ahayd number one ama waa number two ama waa number three waxaa laga yaabaa afghanistan iyo ciraaq iyo syria inay soomaaliya kaga halis badan tahay inuu weriyaha uu ka shaqeeyo taasna marka waxay keenaysaa nabad la-aanta waddan ka jirto marka saxaafadda si guud waxaa saaran mas-uuliyad haddii ay ka qayb qaataan in dagaalka ay huriyaan ayagaa targetkooda naqanaya maxaa yeelay koox kasta oo maxaa lahaa ka qayb leh programkaas wax yar oo erey xanaf ah haddii laga sheego kooxda kaleu target u naqanaa marka weriyaha waxaa meesha dhihi jiray dheriga labada dhinac ka bislaada waay haddii uu koox uu hadalkeeda soo gudbiyo oo midda kale uu soo gudbin waayane waxaa laga yaabaa inuu kooxdaas ay si uun hadalkiisu u aqoonsato waxaa xasuustaa usoo jooga program hadda ka hor b b c da lagu eedeeyey xilligii oo hogaamiye kooxeedka shirkii carta uu socday daqiiqad cunaa xuseen ciidimiya waxbaa la wareystay marka dhinaca kalena dowladda oo markaas carta barnaamij lagu qabanayay marka mucaaradku waxay dhaheen xilligaas wareysigeena waxaa la soo deeyey hal mar kuwaan waxay dhaheen wareysigeena waxaa la soo deeyey laba jeer marka intaasaa ceeb looga dhigay marka waa dareemi kartaa xataa wareysiga xataa dadka aad ka qaadid oo aad isku waqti soo deen weyso mid mar lagu celin mid ama laba lagu celin ama la kala jaro aadda ay weriyaasha ay dareemi karaan iyo dhibka ay kala kulmi karaan ayaga iyo xarumahooda marka guud ahaan waxaan dhilaa maanta waa maalin waxaan rajeynaa insha allah sanadkan sanadkiisa koy labaatanka sebtembar in soomaaliya oo maanta waxaan ka hadleynaa nabadaan ka hadleynaa iyada oo dagaal socdo iyada oo waddankeena ay joogaan ciidamo loo bixiyey nabad ilaalin iyo nabad dhaliyaal waxaan ka hadlaynaa waddankeenii oo macnaha dabcan maanta waxaan akrinaya inta haddaa barnaamijka aana soo gelin ka hor adduunyada maalinta nabadda maxay kaga dhigan tahay marka adduunyada waxay ka hadlaya takoorka waxay leeyihin maanta waa maalinta nabadda adduunka laakiin adduunyada takooraa ka jiro intuu takoor ka jiro adduunka nabad ma ka jirto laakiin annaga macnaha ayaga takooray ka hadlaan macnaha annaga laakiin xabadaan ka hadlaynaa maanta gobolada dalka meelo badan oo kamid a saacadan xabadaa ka socoto dad badanaa lagu laayay dad badanaa ku dhimanooyo adduunyadana waxay leedahay yaanan istakoorin oo yaanan dhihin qofkan waa cadde iyo qofkan waa madooya marka annaga si gaara maalintan noo anfacaysaa inoo qusaysaa waxaan rajeynaa sanadka dambe marka halkudhiga caalamka ay qaataan mid lamid inaan qaadano laakiin hadda annaga ma qaadan karno hadda maanta waa idinkaga mahadnaqaa inaad aadan la raacin caalamka wixii ka hadlahayn maxaa yeelay programkeena maanta haddii la dhihilaha maalinta koorka aan ka hadalno dan waxaan dhihilaha anagoo xabad nagu socoto maanta koor ka hadalnaa marka si guud iyo si gaar waa idin mahadnaqaa waana saxaafadana doolkooda waxaan rajeynaa inaad hore ayaa u qaadateen weliba hadda gabdhaha oo saxaafadda kusoo badanayo doolka ay ku leeyihiinna la arki karo marka waa idin mahadnaqaa waana bogaadinayna insha allah wamaadsantiin
agaasimo cabdifitaax soo dhowow taladaada ugu dambeysa ee ku aadan maalinta caalamiga ah iyo warbaahinta soomaalida shucaad waa maasan tahay talada ugu dambeysay dabcan waa waa in doodaha noocan oo kale kala ah in la ballaariyo waaye oo ay warbaahinta qayb ka noqoto oo qaybaheeda kala duwan si naftarkooda warbaahinta qaarkooda maanta waxaa laga yaabaa inaysan ku baraarugsaneenba inay tahay maalinta nabadda inaysan ogeynba sababtoo ah waxaa keenaysaa maalmaha loo asteeyey oo inta badan ay dadku aysan si fiican aysan uga warqabin taladeeda kale waxay tahay in ururkiin oo kale idinka naftarkiina inaad qabataan barnaamijyo gaara oo warbaahinta aad kala qaybgalaysaan ama suxufiyiinta naftarkooda aad kala qaybgalaysaan oo doodaha noocan oo kale ah in inta la diyaariyo warbaahinta ay qayb ay qayb ka noqdaan ama la baahiyo haddii ahaan lahayd xitaa tababarada la bixinayo in weriyaasha lagu tababaro waxa ay nabadu tahay sida nabada loo delin karo sida warbixinno gaara oo ku saabsan nabadda loo samayn karo sida loo samayn karo fariimaha sida loo samayn karo waxaa jira sheekooyinka gaaban oo dabcan iyagoo nabadda ka qayb qaadan kara oo la samayn karo in intaas xataa weriyaasha laga saacido oo haddii xoogga la saaro iyadoo la keenayo dad aqoon-yahanno ah oo arrintan ku xeeldheer dad muddo badan u oleynayay arrimaha nabadda kasoo shaqeynaya in iyaga naftirkooda marti qaado marka haddii intaasoo la isku sameeyo oo dhan waxaan rajeynayaa in waxyaalo badan ay soo bixi doonaan oo si weyn looga qayb qaadan doono in xitaa soomaaliya iyo dadka nabadda u dhiman annaga ahi in in nabad lagu soo dabaalo hadduu ilaah yidhaahdo waana idinka mahad celinayaa barnaamijkan aad qabateen iyo casuumaadda aad noo fadhiseen aada umahadsantihiin dhammaantiin agaasima cabdifataax macalin nuur qays brofesor ibi xaaji xaraad doctor shaafic shariif maxamed sida wanaagsan oo aa nooga qabasheen casuumadan iyo maalintan caalamiga ah ee ururka media women network oo ah urur ka shaqeeya horumarinta gabdhaha saxaafadda aad aqbasheen waxaad leenahay waa mahadsantihiin